إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيان أمهات علمينا نسوق أرسيي حل إلهي تبارك وتعالى دين تيسا كون كان أما دول كان أكون نولنا هاي قيوب بدل أو كم إذا نقول تطبيق إلهي أنا صامرنا يحل ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa tabiiq iska dhaafe in la akriya xataa laysku xiraayo oo laysku dhibaataynayo ilahaygii naga soo gudbiyey nana soo gaarsiiye xilligan ayaan u mahad celinaynaa intaa kadib waxaan runtii u mahad celinaynaa culimada rabbaaniyiinta ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa iyo kitaabkiisa inay caddeeyaan een u istaagay xilli in badan ay ka fadhiisteen ilaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo kitaabkiisa ay caddeeyaan in badan oo kaleetana waxa weeye ay la safteen acdaadii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo acdaadii muslimiinta dhinacoodi iyo safkooda ay galeen culimada halkaa u istaagtay inay xaqa caddeeyaan iyagana waa u mahad celinaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaalana waxaan ka baryaynaa in uu siiyo karaamo iyo cizi iyo sharaf la mid ah culimadii hore ee usoo istaagta xiliyada adag inay ilaahay diintiisa caddeeyaan karaamadii iyo sharafkii ilahay siiyo kaleeto iyaga inuu siiyo sidii culimadii horeeto abubakar radia allahu tacala canhu saxaabadii ka mida iyo waxa weeye culimadii sheekh abu cabdalla uu sheegayey oo xilli ummadda ilaahay subxaanahu watacaala ay khatar ku jirto badbaadiyey ibnu taymiye iyo raggii kasii horreeyey axmed ibn xambal iyo culimadii lamidkaa ee runtii xiliyo adag oo ummadda fasaad u waday usoo kaceen ikhwaanii dagaalkan maanta socda ee waxa weeye caalamka ka jira ma ahan dagaal bilowday qarnigan ama sanadkan ama waxa weeye xitaa nabigeeni waktigiisii dagaal bilowda maha dagaalkani waa dagaal soo bilowday nin markii ilaahi subxaana wa tacaala uu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam malaa'igtina layidhi u sujuuda ibliisna uu dhinac u baxay oo waxa weye uu sujuud ilaahay amray uu diiday maalintaasu wuxuu yidhi go-aan uu qaatay inuu maxay la dagaalo xaqa uu la dagaalo iyo intii wadataba oo ilaahi subxaana wa tacala kan qur-aanka suurat lisra marka looga maxay looga hadlayay wuxuu yidhi waid qulna lilmalaaikati isjuduu liaadam fasjaduu ila ibliisa qaala asjudu liman khalaqta diina qaala afara'ayta hada aladi karamta calaya lain akhartanii ilaa ywmi alqiyaamati la axtanikana duriyatahu ilaa qaliila dagaalka marka maalintaas soo bilowday aadam iyo ibliis soo bilowday wuxuu noqon doonaa dagaal joogto ah oo jiri doona ilaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diro masiixu dajaal iyo ciise oo ilaahay subxaana wa tacaala uu masiixu dajaal ciise gacantiisa uu ku dilo sabab uu noqdo xarbaduna intaa waa sii socon doontaa laakiin qarni iyo waktiba ummadaha qolaba maray ku aadaysaa muslimiintana ummadba uma hogaaminaysa iyo ahlu xaqa ahlu baatilkana qola hogaaminaysa maanta marka waxaa la joogaa xilligeeni xilligeena marka maanta aan soo gaarnay anaga nolosha aan kusoo gaarnay ama ummadan ay soo gaareen waxa weeye gaaladu waxay leedahay ciyaado maxay kufriga ku hogaaminaysa iyo gaalnimada waaway ibliis uu odow yahay laakiin suurada bashariyada ay u matalaya maraykanka iyo galbeedku ay u matalayaan oo calanka iyo raayada ay u sidaan muslimiinta maanta in ayagana waxaa raayada u qaaday waxa weeye oo gaalada kasoo horjeestay oo waxa weeye baadilka iyo kufriga iyo shirkiga iyo ilxaadka ay wadaan gaaladu oo ay abuuraayeen ka soo horjeestay waxa weeye daaifada mujaahidada ee jihaadaysa ee waxa waye naftooda iyo maalkooda iyo waktigooda ku bixinaysa sidii marka waxa weeye cudwaanka dadka muslimiinta lagu haayo iyo kufriga iyo gaalnimada la rabo in ummadda muslimiinta lagu tatbiiqiyo la rabo inta yaray ka horjeedaana waxa weeye waxay saacaleysa tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka waa tilmaamay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا dagaalka marka maadaama uu soconayo ilaahay ballanqaadii na siiyey ballanqaad ilaahay uu nagu ta'yiidinayo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala una siiyey walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin ha murugoonina waxa weeye maxay ahaday wahliyousan idinku dhicin idinkaa sarraysaan haddaad tihiin mu'miniin ilaahay wuxuu noo ballan qaaday nimankan gaalada ah inay jabi doonaan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur saacatu mawcid wa saacatu adaa wa amar ilaahay tabaaraka wa tacaala jamciga iyo isbahaysigu waa jabi doonaa nabi maxamed waqtigiisii wuu jabay salawaatu llahi wasalaamu calayhi haddana haddaan iimaan run ah iyo ikhlaas iyo xoogaa yaroo ficil oo dadaala isku darra haddana sidoo kale inuu jabaya waa la hubaa waxa weeye shakina kama qabno ilaahi subxaana wa tacala nasrigiisa iyo gargaarkiisa inuu noo imaanayana wax shakiga ama tumaa noogama jiraan calaa sabiili misaal maanta koonkan aan ku nool nahay ayaa tusaale cad loogu arkaa inay gaala ay jabayso gaala inay jabayso oo laga adkaanayo oo ballanqaadka ilaahi tabaaraka wa tacaala wacdigiisa uu soo degdegayo haddaan ba aragnaa iyadoo buli aan meel gaarin oo waqti dheer aan lagu jirin ayaa ilahina gaartay tabaaraka wa tacaala haddaan adduunka kasoo bilowna waxaad ogtihiin iyadoo dadka muslimiinta ay hurdaan oo dhulkii adduunka gaala ay qaybsatay oo naato iyo waarso loo qaybsaday oo caalamkii in kamid oo muslimiinta u badan waxa weeye ay qabsadeen qoladii la dhihi jiray waarta ay qabsatay ama shuuciyadii juusku hogaamin ay qabsatay intii kalena galbeedka iyo waxa weeye dimuqraadiyadoodii iyo waxa weeye raasumaaliyadii nimankii la dhihi jiray ay qabsadeen ilaahay tabaaraka wa tacaala daaifa yar oo afqaaniyiina oo waxa weeye aan dhaqaalo badan lahayn aqoon iyo teknolojiya badan aan lahayn ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku kiciyey nimankii waxa weye waarso la dhihi jiray mashruuciyadii ruushki ayaa ilahay ku kiciya tabaaraka wa tacaala muslimiintii wixii markaa joogayna waxa weeye waa u gurmadeen wixii tegi karay waxa weeye dowladii maxay ruushka ee xoogga laydin aragtay ee waxa weeye waarso dhan xukumaysay ee shuuciyadoo dhan calanka u siday ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadoo dullaysan oo waxa weeye sankeeda iyo wejigeedu waxa weeye boor leeyahay oo dhiiqaysan ayay isaga carareen afghanistan waxaa adduunkii marka isiiyey markay kuwaasi jabeen qoladii kale dhinacii kale naata isisiisay yani maraykan iyo galbeed bada ruush hadduu jabay waaway keligiina caalamka haystaan ilaahay tabaaraka wa tacaala haddana wiilal yaruu kusoo saaray maraykan haddana waa la duushay hantigiisaa la duushay dhaqaalihiisaa la baabi'iyey waa la soo jiido saaxadiyaa la keenay afghanistan uu tegey ciraaq uu tegey maxay ku dambeeyeen maanta ciraaq waa isaga saxaabe waa ka carareen ayadoo la arkayo marka duhur cad ayay maxay wuxuudi la qaxeen iyagoo tabcaan raafidadii iyo waxa weye shiicadii ahlu baadilka ahayd ay uga tageen dad doora muslimiin waxaa laga yaabaa shiicada iyo raafidada inay muslimiin u haystaan muslimiin maa kuwaas ciddi aa cid ogeyn ha ogaato ciddi kalesana waxaa war u ogaad jawaab og tahayba muslimiin ma ahan maxaa yeele dad aaminsan kitaabkaa naaqisan oo waxa weye saxaabadii gaalo ah abubakar oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam godka la galay oo waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala uu markaati uga fura saaxibkii nebi maxamed inuu yahay dadkan maxay ahda gaalo waaye leh waxay qur-aankay beeniyeen ugu yaraan meel dheer qur-aankay beeniyeen qur-aanka ayay beeniyeen ninka qur-aanka beeniyeen waa gaal wey marka raafidada noocaasee gaalada hadda ilaahay waa duleeyey subxaana wa tacaala maantay waad ogtihiin hadda in dhul badan laga soo saarayo dhulkii ahlu sunnada in badan oo kamida laga soo cayriyey inta kale insha allah ilahay ka rajaynayno in laga cayrin doono ee afghanistan muddo toban iyo koob iyo toban sano kadib maanta waa kaxay joogaan bal meelay wax ka bixiyaan ayay laayihin hubka ay meesha geeyeen qaabka u bixin lahaay laayihin hadda waxa weeye dowladii yaraa ee ruushka ka xoroobay mid kamida oo dekan leh hadda waxay ku qaxsanayaan marka qadawaadka iyo qalabka iyo ku rarayaan si meesha looga dhoofiyo yani iyaga qaxay taagayin mujaahidiintana maanta waxay joogaan xilliga u xoog rooraayeeno maalin maalinta ka dambaysa ilahi subxana wataala quwa iyo awoodi tamkiin uu siiyey wixii waxa weeye camiir u ahay oo dabadhilif u ahaa oo dunida muslimka u cadaadin jiray ee murtadiintii odayaasha ka ahaa waxa weye dowladaha islaamkana waad aragteeno meeshay ka baxeen cisri mubaarak kiisa ibnulcaabidiin la dhihi jiray kadaafi waxa weeye waa socdeen meeshaas ku socdaan nusayrigan ee bashaar alasad dariiqa kuwa ay joogaan yani kuwa cumaasha u ahaana dariiqaasi ku socdaan marka waxa waaye ikhwaani nasriga iyo gargaarka ilaahi tabaaraka wa tacaala hadda oona meel dheer gaarin ayuu anaga noo soo baxay annaga ka soomaali ahaan soomaali ahaan waxaad ogtihiin gaaladu waxay nagu sallideen niman hogaamiye kooxeed la yidhaahdo oo waxa waaye ummadii kala qoqobay kala googooyey kala googooysi isbaaradii kuma simanine bilaabay culimada muslimiinta qaarna inay dhoofiyaan qaarna inay dilaan kii la yidhaahdo marka meeshaa reerkiisaa degan qabiilkiisaa ku badanoo lama dhoofin karo aawa jidkaas soo maraya shan xabad urfana cidishe lama yaqaan kii waxa weeye aan meesha reerkiisu deganaynba kaasna waxa weye duhurka cada inta la dhoofiyo oo waxa weeye dharka laga siiba isagoo qaawan ayaa diyaarad la saari gaala loo saari jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala naga soo gaaray ummadda muslimiinta waa kaceen waxbay isku dayeen ilaahay waa hoojiyey hogaamiye kooxaad iyo wixii raacsanaa ilaahay waa duleeyey tabaaraka wa tacaala etoobiya usoo haylisay etoobiya oo maraykan gadaal ka soo riixaayo ayay usoo haylisay ayaa usoo haylisay iyadana waxaad ogtihiin dagaal dheer oo lala galay oo ummadda muslimiinta ay la galeen kadib meeshii ku dambaysay iyada ilaahay subxaana wa tacaala waa jibiyey waxaa la yaabaa dadka muslimiinta inaysan baraarugsanino etoobiya maxay u socotaa etoobiya diinteenni horta cadaway ku tahay oo taa waxa waaye waa ballanqaad maxay ahaday ay horey u galeen kuweedu hore ilaa kuwaan in soomaaliya la tirtiro ilaahayna uu noo tilmaamay inay cadow ay nagu yihiin maadaama ay gaala yihiin ilaahay uu leeyahay laa tattakiduu caduwa wa caduwakum awliyaa inay cadow noo yihiin maadaama ay gaala yihiin ilaha noo tilmaamay marka cadowtooyadii xagga diineeda waa meesheedi laakiin gaalada carabkeeday ka soo baxaysaa waxyaabaha kale etoobiya rabto abartii dhihi jiray sanday faraysar mi ahayday ayaa qudbaysay markaas waxay tiri suurtagal maahan in shucuub ka badan toddobaatan milyan inay fas la-aan ahaadaan dad mooyaroo toban milyan aan dhamayna toban milyan ahna xeeb saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitr ka dheer inay haystaan suurtagal maaha suurtagal ma dhici karto yaa loo jeedaa mataqaana toddobaatan milyan xabashadaa looga jeedaa yani xabasha ma laha wax dekada iyo meel maxay ma laha inta yata tariicasa waa ugu dhawaad iyadana yahuudaa ka goosatay oo waxa weeye gaalada de laftigoodu inkastay gaalooda yihiin haddana ilahay suu ku tilmaami weeyo taxtabahum jamiican wa quluubum shataa danahoodaa kala duwan oo qolaba danay leedahay inta ya qoladaas ka goosatay marka waxa weeye hawo aan midaan ahayn iyo naf aan midaan ahayn waba jeedaba waxa weeye waxaa la yidhahda neefka gowracan geeda kama waafto waxa weye waase la tiraysaa si badda ay u tagto wax kale marar waana aragtayna waxaan la samaynayo sida culimmadu ay tilmaameen tagsi-ada iyo googoyska iyo lala samaynaayo waxaa laga rabaa waxa weye waxaa la yidhahdaa qaybi oo xukun ina la jarjaro lana qaybsado dagaalka la xukumo intaasaa la rabaa marka ilahi tabaaraka wa tacala etoobiyada usoo hilisay ilaahi waa naga qaada tabaaraka wa tacaala gaala marka waxa weeye ugu aamin qabi weysay uganda lagu soo daray burundiya lagu soo daray wixiyaa lagu soo daray gaalada marka duulaankan ay wado oo xoog kale waxay ka tahay uun see ilaahi subxaana wa tacaala nuurkiisa loo damiyaa see kitaabka ilaahay loo tirtiraa see waxa weeye islaam meesha looga baxshaa see ummadan loo gaalaysiiyaa waxaa laa shak ah hadday ummaddu gaalowdo dekadan iyo ayraboorada iyo dhulkan iyo waxaan la sheegayo gaala inay qaadayso dhulkan ma difaaci karo ilaa diinta ilahay mooyaane laguma difaaci karo waxaan tawxiid ahayn laguma difaaci karo waxaan kitaabka ilahay rusul laguma difaaci karo maxaa yeele haddii isku caqiida noqdo qolada tabarrada adkaanaysa laakiin intaan gaala isaga difaaci karna uga adkaa karnaa waxaa weeye intaan tawxiidka iyo kitaabka iyo intaan haysano ku dhegannahay intaasaan gaala iska difaaci karnaa haddaan isku mid noqono oo aan maxay isku dhaqan noqono oo aan maxay ahaday diinka ilaahay tawxiidka aan ka tagno hadda maxaa waye nowba tabartiisa waa markaas nowba tabartiisay noqonaysaa lagaa tiro badan lagaa maxay qalab badan lagaa teknolojiya badan agtaa lagu marina wax difaaci kara ma waxa lagu difaaci kara waxaa weeye kitaabka un baa lagu difaaci karaa gaalada marka runtii hamigoodii marka annaga ay nagala heeday ilahay baa jirta subxaana watacaala waxaad ogtihiin maxkamadda calleerin leeda furay gaala waxay dhahdeen maanta waa hoogteena diina soomaaliya ka gela waa kusoo duuleen waa tirtireen waa baabiyoon dhayfshiin iyo qola waxay soo loo soo adeegsaday iyo iyaguna calimahda iyo kadara iyo balaaya ay isticmaaleenoo ninka calleelahana isagaa dee hadafkiisa markoo soo gaabnaaye aniga calimahdii xoogaa siyaasadan isku haysanaa oo yidhi ilahay waa ka maxay waa ka badelayso dhulkaa laga tirtiray gaalo waa farxad maxaa ka dambeeyey waxaa soo baxay dhowr iyo toban maxkamadood oo kuwiisa ka daran cabdiqaasimna loo soo diray waa lagu dubishay waxa weeye wadaadada iska masaakiin ayagana waa la khadaacay waa la dhagray waxa weeye wixii madaxka maxkamadiina waxaa la yidhi xildhibaanaadkii baarlamaanka ciidankii maxkamadana cabdiqabidal loo dhiibay hubkoodana cabdiqabidal lagu wareejiyey waa laga qaalib noqday gaala waa farxeen dhamaanta dana waa adkaateen ilaahay subxaana wa tacaala midka awood badan u keenay lixdii biloodaa timiday waxa weeye dhulkii oo dhanba gaalo iyo wixii raacsanaa waa laxaaqa dana waa soo duuleen hogaamiye kooxyadii macal etoobiya isku soo dar xamaraa la yimiday wadaadadii badamada waa lagu shubay waa la cayriyaa la yidhi gaala waa isla waa farxda waxay tii etoobiya xataa way hadleen waxay dhahan toban sano waa ka nasanayna oo tusaale usoo qaatana waxay dhahan itixaad markaan jebinay sagaashan iyo lixdii ilaa labada kun iyo lixdii waxay dhahan waa la nasay toban sano waxay dhahan wadaad dambo oo firfiro lama arag haddana toban kalaa nasan ay dheen maadaama maxkamadii badmado la geeyey hal bil gudaheed iyo xamar ka bilaabta haddana awal xamar iyo kismaayo iyo intaa yaroo galguduuda xoogaa maxkamadii soo gaareen hadda waxay gaareen ilaa intii maxay ahaday dhobley kasoo gedisan ilaa waxa weeye meelihii hordha waa dhaafeen bayo bakool baydhawey marka hore jirin xataa maxkamadihii waa la tego waa la dhaafay ilaa balaxa waa la isku xiray ilaa alxamdu dhulka koonfurta soomaaliya dhanba waaba la tegaba gaalow waagaa ku bari haddana hadda duulaha kale soo wadeen waa keeneen ilahay waxaan ka rajaynaya tabaaraka watacaala hadda toban gobol ay ahaadeen inay toban wadan noqon doonto bidn illahi tabaraka watacaala laakiin waa goorma waa haddii kitaabka ilahay aan qabsano sunada nabiga aan ku dhirin sal allahu alay wasalam jahliga jebisan waa ballanqaad rabbi subxaana watacaala wa ina jundana lahum alqaalibuun ilaahay jundigiisa adkaanay laa shaka way haddana gaalo waa ku socotaa hadda xilligan aan joogno waxaad ogtihiin mujaahidiinta dagaalka ee galkula jiraan gaalada haddii la isku ururiyo maalin aan gaalada baaba ka guurba jirto yani maalin labaa gubanaysa maalin saddexaa gubanaysa maalin waxba gubanayaan marka la isku celceliyo yawmiya waa la hubaa daawra hugurtaa yawmiya waa la hubaa askar waa ka dhimataa ma dhulkaa dhalaya wax ma masajid sidii sidii masage iyo digir maa loo beeraa ma soo baxayaan abadan may waa baaba-ay waa arkaya nin walbana gurgiisa xanuunka ha qariyaan hadday rabaan ha qariyaan sida loo wada iyaga guryahooda ka dareemi doona way arkayaan annaga marka waxaa nagala rabaa dadka muslimiinta waxa weeye waa ballanqaad rabbi iyo gaalo waa sii socotaa way jabaysaa hadafka ay leedahay waa inay la gaalaysiiso wax kale marta gaalo ballanqa ilaha noo tilmaamo tabaraka watacaala wadda kasiiru min ahli lkitaabi law yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasad min cinda anfusihim way ogyihin weliba inaan xaq ka leenahay kitaabkeenu uu sax yahay nebigeenu uu xaq yahay laakiin maxaa keena xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq marka xaqi u cadaaday ay og yihiin iyagoo og kas caday u yeelaya marka waxa weeye islaamkii muslimiintu waa adkaanayeen haddana waa muuqataa ifafaalihi waa muuqdaa ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa waa soo kor noqona muslimiintii waa baraarugayaan waxa weeye maxay waa waa yani waag waa u beriyey waag waa u beriyey gaalana waxa weeye waa sii bugdiyoobaysa waqtigeeda waa sii dhammaana waxaa dadka muslimiinta marka inay hurdada ka kacaan oo gaaladaas sii jabaysa oo waxa weeye hadda maanta arkaytaan oo ciraaq ku jabtay oo afaan ku jabtay oo soomaaliya ku jabtay oo murtadiinta adeegsanaya ay ka baabi'een oo dhaqaalahoodii u baaba'ay waxyaabaa ka mid a maanta yurubta bari nimanka la yidhaahdo sidii qaxootiyada nin ma arki jirtay meelaha gaaladu intay meelaha intay khadaacday oo beerahooda wixii ka soo watay gallayda ay siinaysa faylku gelay yurubta bari hadda fayl ay ku jiraan aysaakii iyo kuwii gallaysiyan yani way kaceen bortugiiska giriiga maxay hungary halka aadba maxay ahday austria maa la yihahdaa faynay ku jiraan fayn yurubta bari oo dhanba tugsay ku jiraan yurubta kalaa waxay leedahay wax kaba way kaba laayihiin maraykanka waa maqlaysin waxaa laamaan loo b b c aa sheegaysa b b c oo hay-ad gaalama waxay dhahan qof kasta oo maraykan toddoba kuna lagu yeelana oo dollar qof kasta oo maraykan ade daynta waxay qiimeynayeen maraykanka lagu leeyahy marka waxay dhahan qof kasta oo maraykana oo baasboor maray ka baqaatay toddoba kun oo dollar oo dayla lagu leeyadheen bbc aa sheegaysa wa shahida shaahidun min ahliha iyana iyagaaba ka barqaati kacay iyaga gaaladoodii iyo wasaaya iclaamkoodii ka barqaati kacay marka gaala hadday dhaqaal ahaan u jabtay oo ciid ahaan u jabtay oo dhinac kasta ay jabtay ummadda muslimiinta maanta inay noqoto marka maxay inay noqoto la mid noqoto jini suleymaan oo kaleeto sax ma jini suleymaan bogta ilaha tala subxaana watacaala mogta markuu dhintay oo dee kursi iskaga fadhiya waxay moodaan inuu nool yahay waa ka shaqeynaya waa ordaya waa shaqeynaya hawlay wada ilaa ilahi tabaaraka watacaala uu tilmaamay in aboor xoogaa hoos ka cunayo markuu dhacay kadib markaasay ogaadeen ma dhintayba markaa shaqaas ka daylay dheheen marka inaad marka qolof weyn oo qof baraykan oo kan u taagan aan ka cabsano ama maxay gaalo qolof weyn oo ka taagan gaalo hoos nuxur waa ka dhamaaday nuxur hoos waa ka dhamaaday inay dhacdaa u dhima bes marka dhicinta insha allahu tacaala xoogaa aboor aan rabaa maanta in aboor ku noqono oo dhinacada laga cuno laga cuno laga cuno marka ay dhacdo انت فاول ما كليه بركي اخوان ان شاء الله تعالى انا لا دين تيسا قبصنه ان كتابت الهي كدغنو ان علمه يا waxa waye een maqaayadkooda irshadaadka iyo waxa way talada ay nasiyeen talada aan qaadano anaguna ka xaragta mujaahidiin aan soo dhaweynayna insha Allah ta'ala ana tabbiqin iyo maka dhinaca ka san u qaadan doona insha Allah maxayada bayaanka iyo culimada ka soo baxay iyo nasaaxas nasaaxooda iyo talooyinkooda insha Allah ta'ala inaan qaadano iyo waana soo dhaweynayna si fiican oo soo dhaweynayna culimada la ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo waa mahad celinayna waana runtii maxayada waa waa waa nasri iyo maxayada maxayada imdaad iyo gurmad mujaahidiintu ay heleen caawa hadii kulka mujaahidka furuusa ku jira inta maqlo insha Allah ta'ala faraha uu farxo iyo waxa way sida aad u dhiiri geliseen ilaahay subhanahu wa ta'ala jidid ka siiyo ummada kalena ilaahay subhanahu wa ta'ala qowlkiina uu ku saaruuniyo oo aad noqotaan la ilaahadika Allah bika rajulan waahidan khayr laka min humr ni'am inta ilaahay karjana tabaaraka wa ta'ala ummada muslimiinta guud ahaan runtii waxaan u bishaaraynaa een hadii aan isqabsano annaga iyo culimada iyo waxa waye dadka muslimiinta oo isgara qabsadaan hal mid ay noqdaan ilaahay rogaala jibinaya tabaaraka wa tacaala waana jabta waa bilaabatay faaliheedana waa muuqdaa ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu sugo diinta xaqa hana nagu dilo hana nagu soo bixiyo jazakum allah khayr wasala allah wasala baraka caleyna maxamedin waala alihi wasabi sala ajmaciin